Star FM News.
bismi illaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada ah aan warka saakay dhegeystayaal idinkugu hayno amaad ku maqli doontaan warkayaga subaxa ee saakay waxaa markaasi ka mid noqon doona milkiilaha goob lagu caweeye oo ku taala karyaanga oo xabsiga ku jiri doona labaatan cisho maxkamadda kisumu oo burisay magacaabidda agaasimaha warshadda ee jimeel dhiil si lamida dhegeystayaal soomaaliyana waxaad maqli doontaan gudoomiyaha hay-adda sotma oo dooq lacageed ka guddoomiyay safiirka xigeenka turkiya kulan wacan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waa subaxnimo ee khamiisa taariikhdu waa sideedda bisha labaad ee februaayo sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaad dhegeystayaal maqasheen iyo kuweynta kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada waxaa muddo labaatan cisha ay ciidamada ammaanka xabsiga kusii hayi doonaan milkiilaha goob lagu caweeye oo ku taala tuulada kingaay ee degmada moya ee ismaamulka karyaanga tan ayaa timi kadib markii ugu yaraan toban qof oo halkaasi qamri ku ka cabeeyey ay dhinteen halka shan kalena ay ariga lumiyeen maxkamadda ah ee brico krianga ayaa amar ku bixisay in john muruthi kiraya oo ku magac dheer ah ee california lagu hayo saldhigga booliiska ee ee ilaa iyo inta markaasi ciidamada booliiska ay kasoo gabagabeynayaan baaritaanada ka dhanka ah waxa uu qorshuu yahay in ay maxkamadda kiiskani soo hadal qaado toddobada bisha saddexaad ee sanadkan tallaabada lagu xiray sidoo kalena maxkamadda lagu soo taagay ayaa imaanaysa iyadoo dhanka kale ay shacabka tuulada kingaay dab qabadsiiyeen goobtan lagu caweeyo ama goobtii lagu caweynayey dadweynaha ayaa saraakiisha ammaanka ku eedeeyay inaynan si aad ah ula tacaalin ka ganacsiga iyo isticmaalka qamriga sida sharci darrada ah ama sharci darrada ah isku dawaha dowladda dhexe ku matala gobolka bartamaha dalka ee frederick ayaa markaasi sheegay in john muruthi lagu soo oogi doono dacwad la xiriirta inuu dil geystay Hii ni, ni kama usiku na mchana what we are seeing here Eh, you cannot say at kutakuwa na technicality nyingine tena baadaye Eh, because this is obvious ameua in the first place ameua madaxa fulinta ee golaha qaran ee la dagaalanka isticmaalka maanduuriyaha ee nakada dor antony oo goobta tegay ayaa sheegay in baaritaano ku sameynayaan qamrigii ay dadka ku dhinteen si loo hubiyo qaabkii loo sameeyey iyo waxyaabihii loo adeegsaday wuxuu intaa ku daray in howlgallada ka dhanka ah balwadda ay markaasi sii socay sii soconi doonaan maxkamadda sare ee dalka laanteeda ismaamulka kisumu ayaa soo saartay amar lagu burinayo go-aankii moses ee kiprop loogu magacaabay agaasimaha guud ee warshadda soo saarta sonkorta waxaa amarkan maxkamadda ku dhawaaqay garsoore stephen xaakinka ayaa hoosta ka hariiqay inay markii magacaabidani la sameeyey ay jireen qaladaad dhanka habraaca ah bishii tobanii labaad ee sanadkii hore ayay ahayd markii uu maxkamadda dacwad u gudbiyey qof beeraleya oo lagu magacaabo machel waxa uu markaasi kasoo horjeestay in wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha ee dalka muthika linturi uu moses u magacaabo agaasimaha guud ee warshadaasi sonkorta sida ee dabcanna ee wuxuu markaasi cuskanayay in ee shakhsigaasi uunan warshadaasi ee dabcan ee in markaasi uunan warshadaasi u hogaamin karin maadaama ay da-diisu tahay konton iyo sideed sano halka xeerarka shaqaalaysiina xeerarka markaasi shaqaalaysiintana ay qeexayaan in agaasimaha guud ee aysan da-diisu ka sarreyn karin konton iyo lix sano
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
agaasimaha hay-addaas ee hay-adda markaasi masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sotma maxamuud macalin cabdulle ayaa safiir ku-xigeenka safaaradda turkiga danjire ee armagan kala dabcan kala wareegay deeq lacageed oo dhan ee konton kun oo dollar oo markaasi deeqdan lacageed ayaana waxaa la sheegay inay soo dhiibtay hay-adda maareynta masiibooyinka u qaabilsan dowladda turkiga oo loogu talagalay in lagu kaalmeeyo dadkii ay saameeyeen daadadkii roobabkii elnino oo markaasi saameyn baan ku yeeshay meelo badan oo soomaaliya ka mid ah gudoomiye maxamuud ayaa aada ugu mahad celiyay garab istaaga joogtada ah ee dowladda turkiga ah ee markaasi ay u muujiyaan shacabka soomaaliyeed wuxuuna markaasi ka mahad celiyey deeqdaasi uu isaga markaasi la wareegay ama kala wareegay hay-adda masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sotma waxaa markaasi ee dabcan ee dhanka kale ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dhankeeda waxay soo saartay warbixinteedii toddobaadlaha ahaa ee- iyo sidoo kale waxqabadkii villa soomaaliya ee toddobaadkan waxaa markaasi lagu sheegay in waxqabadku uu ka mid ahaa in madaxweyne xasan sheekh in markaasi uu sheegay in xadgudubkii etoobiya ee badda soomaaliya aana la aqbali karin islamarkaas inayna soomaaliya diyaar u ahayn wadahadal ilaa iyo xukuumadda adis ababa ay ka laabato is-afgaradkii sharci darrada lagu tilmaamay ee la gashay somalilan ee dabcanama waqooyiga soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi kooxda kubadda cagta ee galmudug toddobaadkan guddoonsiiyey koobka tartanka dowlad goboleedyada ee dhowaan muqdisho lagu soo gebagabeeyey sid lamid a gudoomiyaha golaha shacabka adan madoobe oo markaasi ayaa kulan la yeeshay taliyayaasha ciidanka qalabka sidoo kalena hadlay dagaalka kooxda al-shabaab iyo kahortaga dembiyada abaabulan ee ka dhanka ilaa iyo dabcan sagaal qodob ayay villa soomaaliya soo bandhigtay taasi oo ku aadanayd in ay ahayd markaasi waxqabadkii toddobaadkan ee villa soomaaliya waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe ee hirshabeelle ayaa soo dhaweeyey gogol nabadeed oo uu fidiyey madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle cali guudlaawe xuseen waxaa shir isugu yimid beerweynta abgaal ismaan iyadoo ka shiraysa colaadda ka dhacday ee ceelbaraf iyo calaag inta u dhexaysa waxaan isugu nimidnay waxaan marka hore u mahad celaynaa goosha uu fidiyey madaxweynaha hirshabeelle waa u mahad celaynaa waana ka qaybgelaynaa waxaan kaloo idiin sheegaynaa abgaal wuxuu raali heshiis raaliyow rabaa haddii nabad waa rabiyaa nabadda waa rabiyaa haddii nabad la helaayo
maantoo taariikhdu ay tahay toddobadii bishii labaad waxaan halkaan isugu nimidnay eh, inaan hadda ka hadalno dagaalka ka socday calaag iyo eh, meesha la yidhaahdo ceelbaraf dagaalkaas oo soo laalaabtay muddo in badana dagaalkaas marka aan ugu soconno ee degmada ceelbaraf gogusha taalla oo la fidiyey oo dowladda Hirs- gobo- maamul goboleedka hirshabeelle ay fidiyeen inaan ka qayb galno maanta waxaan ku fadhinaa abgaal ismaan suu u dhashay oo gogush oo dhallinyaro leh oo odayaal leh oo siyaasiyiin leh oo dhaqan leh waa mahad leh Een, isu keena keena annagoo nabada oo muslima waxaan rabnaa maanta halkan waxaa fadhiya labeente abgaal ismaan oo ku midaysan say u dhasheen Een, awalan waxaan soo dhaweynhaynaa xabad joojinta oo hirgashay aad iyo aadan ugu mataqaana u soo dhaweynhaynaa waxaan leenahay nabadda ha lagu dadaalo gogoshaasan sidii loo ballan sidii loo ku ballan qaaday waa umaahaynaa abgaal soo u dhasho annagu waan u imaan doonaa insha allahu tacaala wixii alla naga keenano oo mataqaanaa kanaan keenana waa ka warrami doonaa annagu colaad ma rabno waxaan rabnaa nabad waxaan rabnaa nabad dinay waxaan ka codsannaa inay xabadda joojiyaan waxaan kaloo u jeedinaa dadka talada u haya ama dowladda ha ahaato ama dowlad goboleed waxaan ka mahad celinaynaa aqbalada ayna aqbaleen marka hore ilaan waxaan bu- arrinka soo baxda baaqayna waa arrintaas in la nabadoobo gogol nabadeed la dhigo waa wixii aan sugaynay gogosha waa la dhigan layidhi waa soo dhowaynaynaa oo ay dhigeen eh, hirshabeelle dhigeen oo madaxweynuhu dhigay iyo intii la shaqay haysa
xabad joojinta dhaqan gashay oo ka dhacday een, ceelbaraf iyo jalalaqsi dhulka u dhaxeeya oo calaag la yidhaahdo iyo iji xabad joojinta ka dhaqan gashayaan rabnaa inaan ugu mahad celinno kuna hambalyayno kuna soo dhowaynno intii ka shaqaysana aan nidhaah waa mahadsantihiin hay-adda caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa ugu ayaa ku baaqday in la baaro dembiyo dagaal oo markaasi ciidamada militariga ee dalka manyamaar lagu eedeynayo inay geysteen bishii hore ayay ahayd markii weerar dhanka cirka ah oo ay saraakiisha fuliyeen lagu dilay toban iyo toddoba ruux waxaa dadkaasi oo xilligaasi ka qaybgelayay munaasabad kaniiseed ee ka mid ahaa laba caruur hay-adda amnesty ayaa markaasi sheegaysa in sawiro iyo muuqaalo la duubay sidoo kalena waraysiyaala la yeeshay goobjoogayaal ay muujinayaan in militariga manyamaar ay bambooyin ku tuureen meel u dhow kaniisadda setbeta ee tuulada kanaan ugu yaraan labaatan ruux oo kale ayaa falkaasi ku dhaawacmay qodobkaasi dibadeeda ugu dambeeyay warkii dabcan subax ood kala socoteen idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari anigoo axmed guridan akhrinayay maxamed axmed khaliif inoo farsamaynayay santaan dib u kulmayna nabad ahaada